habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axada sebteembarna waa lix sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka efamyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda habeennimona waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelanay qaar ka mid a qaxootigii ugu dambeeyey ee soomaalida ee gaadha yurub xilli waddamada qaarkood ay bilaabeen inay albaabada u furaan dadkaasi isoo barakacay dhibaatada jirtaa waxay tahay haddii meel kale la aadan yurub waa isku mid hadda meeshaanna farihii waa la iiga qaadi meel kaleoo aadi karana ma jirto meeshaan anigana ilmaan ka soo tegay xaasan ka soo tegay waalida ka soo tegay dadkiina wax uma haayo xitaa telefoon waxaan ku wacda ma haysto maxaa lahaa meel kale haddii aan aadan waxaa waaye jugjug meeshaa joog waayo waxaan kaloo idiin haynaa meydka gabadh hal sano jir ah oo lala'aatanaya jimcihii oo la helay lagana helay guri ku yaala boosaaso aniga guri waa ka maqnaa waxaan jira shaqo iyo hoolahaasaan ku maqnaa wiilkeeda yar iyo gabadheeda asala jiifeen in afar saac la qaada in saddex saac la qaada intii warum haysa kulley waxay tawday xilli sagaal saac isla xilligaas lay soo wacay waa liila gabar baa maqan gabadhaada waa maqan tahay imow
waxaa kaloon dhegaystayaal idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha caanaha dharkaynka iyo haddaan dhilindhir soo hoosho oo aan dhammaajiyo ku daro xabagta dhigsaarka oo dhiil xareediyo intaa dheri ka soo buuxso oo daboolka aanu dhuujiyoon dab u dhardhaaraysto kolay boogta dhaymo u noqdaan lama dhaliileene muddo dhoohan baan nahay maxaan kaa u dhigan weyna qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan goordhow balse marka hore intaasi waxaa ka soo horeynaya qodobadii wararka caalamka ugu doorka rona
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu ka tacsiyeenayo ciidamada dalka imaaraadka ee lagu dilay jimcihii lasoo dhaafay dalka yemen madaxweynaha soomaaliya ayaa tacsidaasi waxa uu u diray madaxweynaha imaaraadka sheekh khaliifa bin sayid al nahyaan wuxuuna sheegay in la dilay askartaasi iyagoo waajibaadkooda gudanaya ciidamadan ayaa ka mid a isbahaysiga dagaalka kula jira xuurtiyiinta waxaana gantaal la helay ciidamada xuurtiyiinta ee dagaalka iyaguna ku jira waxaana tiradoodu ay ahayd sida la sheegay askartaasi dhimatay afartan iyo shan
shacabka dalka wadamada jarmalka iyo awstariya ayaa kumanaan muhaajiriina kusoo dhoweeya xuduudaha wadamadooda inta badan muhaajiriinta ayaa door bidaya inay magangeli ka raadsadaan dalka jarmalka waxaana la filayaa ilaa sideed kun oo muhaajiriina inay gaadhaan gelinka dambe ee maanta dalkaasi jarmalka saraakiisha jarmalka ayaa sheegay inuu aqbali doono ilaa sideed sideed boqoloo kun oo muhaajiriin oo magangelyo doona inta lagu jiro sanadkan muhaajiriinta ayaa shalay kasoo tegay dalka hungari kuwaasoo ku safriyay basas tareen iyo lugtaba iyadoo inta badan muhaajiriintu ay yihiin kuwo soo maray wadanka hungari midooda yurub ayaa ku kala qaybsamay tirada badan ee muhaajiriinta aan hore loo arkin ee ku qulquleysa wadamada yurub madaxa midooda yurub u qaabilsan arrimaha dibadda federica moqrini ayaa ka digtay muhaajiriinta ku qulqulaya yurub iyadoo ugu baaqday midooda yurub inuu la yimaado go-aan waxtar leh oo arrintaasi looga looga jawaabo waddadii ay haysay thailand ee dimuqraadiyadda ayaa waxaa dibudhac uu ku yimid kadib markii axadda maanta ah ee sharciga uu gadaal ka riixayo milatarigu ay diideen soo jeedin cusub oo la xiriirto dastuurka qabyo qoraalka ee dalkaasi uu yeelanayo golaha dibuhabeynta qaranka ee milatarigu uu aas-aasay ayaa waxa ay cod ku diideen nuqulka dastuurkaasi lasoo jeediyo boqol soddon iyo shan xubnood halka ay ogolaadeen boqol iyo shan sidoo kalena ay ka aamuseen toddoba ka mid a xubnihii u codayey dowladda milatariga ayaa waxay haatan samayn doontaa guddi hor leh oo qori doona muddo lix bilooda dastuurka cusub oo ay tahay inay ansixiyaan baarlamaanka ka hor inta aysan wejihin afti waxaana taasi ay ka dhigan tahay inaysan ka dhici doonin wax doorasho ah dalkaasi tan iyo sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka dowladdu waxa ay horey usii qorsheynaysa inay doorashada dhici doonto sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka haddii dastuurkan cusub ay meel mariyaan golaha dibahabeynta qaranka ee n r c loo yaqaano dastuurkan cusub ayaa waxaa cambaareeyey dhammaanba xisbiyada siyaasadeed ee u arka in dowladdu uu siinaya awood si ay markaasi usii hanato awoodda dalka dowladda thailand ayaa waxaa kale oo xukunka gacanta ku haya milatariga tan iyo sanadkii hore bartamihiisa markaasoo xukunka laga tuuray haweeneydii ra-iisul wasaaraha ka ahayd yonlak shinwatra ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay tiro aan la hubinna waa la la-yahay kadib markii xalay ay qallibantay dooni nooca kalluumaysiga ah oo ay saarnaayeen xilli ay maraysa xeebta ku taalla koonfurta bari ee kuuriyada koonfureed ciidanka badda ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in doonidaasi maanta axada laga helay jasiiradda jeju iyadoo ciidanku uu sheegay in halkaasi laga soo badbaadiyey saddex qof mid ka mid ah dadka kasoo badbaaday shilkaasi ayaa sheegay in doonidu ay qallibantay si kadisa kadib markii ay mawjado xoogan ku dhufteen doonida isagoo sheegay in qaar ka mid a dadka lasoo badbaadiyey ay in ka badan toban saacadoo saarnaayeen meesha ugu sarraysa doonta ka hor intaan lasoo badbaadin warqadda diiwaangelinta doonida cidda raacaysa ayaa la sheegay inay ku qoran yihiin labayo labaatan rakaab ah inay saarnaayeen xilligii ay doontu shiraacanaysay dalka goontamabal waa gontamamala ayaa waxaa axadda maanta uu qabanayaa doorashada madaxtinimo iyadoo loo aabayeelaynin sida la yiri buuqyada kasoo yeeraya dadka oo iyagu dalbanaya in dib loo dhigo doorashada kadib markii uu iscasilay madaxweynihii hore ee dalkaasi oto bres molina kadib markii lagu eedeeyey musuq maasuq inuu sameeyey boqolaal dibadbaxayaala ayaa dalka gontamala isugu soo baxay kuwaasoo ka caraysan musuq maasuqa dalkaasi ka jira islamarkaasina ku baaqaya in dib loo dhigo doorashada dadkan ayaa banaanbaxa kasoo horsameeyey dhismaha maxkamadda sare ee gontamala halkaasoo jimcihii maxkamad lagu soo taagay madaxweynihii hore ee dalkaasi oto bres molina
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america indhaha caalamka ayaa u leexday inta badan qaxootiga badankoodu ka imanaya wadanka suuriya iyo wadamo kale oo carabta iyo weliba aasiya ee kusoo qulqulaya qaaradda yurub gaar ahaan wadamada hungari austariya iyo jarmalka si ay u helaan nolol iyo nabadgelyo malaayiinta qaxootiga ee suuriyaanka ayaa inta badan waxa ay kasoo qaxayaan dagaalada sokeeye ee ka jira wadankaasi qaxooti tira yar oo soomaaliya ayaa iyaguna gaadhay deegaanadaasi gaar ahaan qaaradda yurub haddaba saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay faysal daa-uud oo la socday qaxootiga suuriyaanka joogayna waddanka austariya labaatan cisho iyo maxamed xasan oo isaga laftigiisu soo gaadhay deegaankaasi muddo dhow teendha kuna jira teendha qaxooti oo ay ku leeyihiin waddankaasi ugu horreynna waxaa hadalka ku horreynaya faysal daa-uud walaashay aadaa umahadsan tahay aniga waxaan soo gaaray labaatan cisho ka hor haye waxaan soo maray maxaa la dhahaa saxaarahaan soo maray oo libiya waa gartay saddex bilna meeshan ku lugo'sanay libiya dil iyo dhac iyo adig rafaadna waa iska jiray libiya haye waxaana kasoo galay suudaana kasoo galay ka waxaa waaye dhibaana keenay meeshaana waxaa waaye dadka kow interestka ugu horey la siinayn waxaa waaye syrian waaye waa naga dhib badan yihin runtii waa naga dhib badan yihin laakiin markii meel la imaan lahaa waaye dhibka waa loo wada siman yahay waa gartay waa ka xunnahay dagaalka hadda syria hadda oo kusoo kacay waa ka xunnahay laakiin hadda soomaaliya waa dareemi kartaa labaatan iyo dhowr sano dagaalkii haystay ay soo socon jirtay tahriib iyo rafaad ay kusoo jiri jirtay waa haddii aan maqashay daraad hadda toddoba boqol oo qof oo ay boqolkiiba soddon ay soomaali yihiin oo doon ku gadoontay waa maqashay oo malaynaa libiya waa gartay faysal oo bal marka hadda xerada aad ku jirto noloshaada iga waran ma lagu qaabilay horta aniga ahaan waa lii qaabilay laakiin dhibaatadii iyo wixii aan usoo baxay iyo wixii aan hiigsanayo wax faran ku haayo ma leh teenaan ku jiraa haddana qawow waa bilowday waxa waaye hadda sidaan u imaaday hadda gurigaan ku jiraa ma ku dhihi kari wax kalaan gacanta ku haayaa ma ku dhihi kari laakiin noloshaydi waxaan cuno iyo waxaan cabay iyo daawo waa haystaa laakiin wax kaloon haysta ma jirto waayahay marka waxaad iga warantaa halkee ka timid markii hore gobolkee soomaaliya aniga waxaan ka imaaday kunturwaarey meel la dhahayo shabeellada hoose shabeellada hoose haa waayahay hadda marka maxaad hiigsanaysaa ma inaad sii joogto waxaad rabtaa austria mase meel kale uga sii socotaa dhibaatada jirtaa waxay tahay haddii meel kale la aadan yurub waa isku mid hadda meeshaanna farihii waa la iga qaadi meel kale oo aadi karana ma jirto meeshaan anigana ilmaan kasoo tagay xaasan kasoo tagay waalida kasoo tagay dadkiina wax uma haayo xitaa telefoon waxaan ku wacda ma haysto maxaa la lahaa meel kale haddii aan aadan waxaa waaye jugjug meeshaa joog waayo waayo maxaad sameynaysaa marka hadda xaalkaaga at least haddii aa kulley ilaahay xaggiisa wax laga sugaa bini aadan wa wax oo agtiis yaalo waxaa waaye ilaah ka weyne waxaa ilaahay ka rajaynaya sharcigeyga inaan helo shaqaysto meel alaale meeshay noqoto inaan ilaahay sharci ii saalo aan ku shaqaysto haddii aadan sharci haysanin ma shaqaysan kartid marka nolosha xaggeeda bal ka waran haddii dhaqaalihii uu xun yahay iyo maaragtay inaad meelaha marmari kartid iyo waxyaabo badan bal nolosha ma nooshahay oo waxaad cunto iyo meelaad degto iyo waxaas ma lagu siiyey wallaahi nolosha inaa wax cuntid leh ma ku koobna nolosha wax badanay ka kooban tahay marka waxaa waaye inaa meel oo hadda oo degaan hadda oo ful aan haysta xitaa ma jirto waayo hadda qawo waa bilowdeen anigana teendhaan ku jiraa hadda waxa hadda ii imaan doona teendhada ma ku waari doonaa ma laga bixin doonaa ma ogi war uma hayo sababtoo ah boqolaalo qof oo waxaa arkaysaa meesha baan ofyada markaad tegtid boqol qof laba boqol oo qof oo sii socota arkay oo meesha joogto qoxotiya arkay wixii la Tareenka qaaday iyo raacaysa.
wixii kale waxle lagu soo darooyaa haye marka xerada xerada ugu weyn oo haddii aad tegtid oo taransiiqa maalintii aan soo maraya inta i buux dhaantay aa banaanka teendhooyin ka dhisan marka indhaha caalamku hadda wuxuu kusii jeedaa suuriya sidee soomaalida marka tiro yar maadaama aad tihin laydin qaabilaya wallahi kolley horta ee, suuriya hadda ee, number one ayada ee, dhibaatada ugu weyn hadda ee, waa ku cusub tahay dhibaatada waxa waaye waa ilaahayna waa ugu baryayna anigana ilaahay waa baryaynaa inuu ilaahay dhibka naga wada qaado waaya marka waxa waaye suuriya ugu horeysa laakiin anagana qof walba hadda qaxooti ama qof walba wadankiisa uu dagaalka taagan yahayna waa la dareemi karaa caalamkana waa ogtahay soomaali inuu dhibka taagan yahay waa ogtahay Ha- khaasatan gobolo qaar oo waxaa jirto soomaali dadku waxay ku leeyihin soomaalinimada ka jirto soomaali saas waay hadda shabeellaha hoose oo kale waxa ka dhaco caalamku waa og yihiin waayahay n faysalow qof kaleo soomaaliya ma ku dhow yahay oo tendhadaad ku jirto ku jiro ma ii dhiibi kartaa ha wiil kaloo saaxiibo aan nahay oo asigana oo meelaha kasoo galayaaba joogo hadda io ii dhow waa kugu dhiibi karaa asigana ii dhiib haye aadaa umahadsanta halo walaal magacaa magacayga maxamed xasan waayahay maxamed xasan adigu goormaad soo gashay xeradan aniga waa laba bilood yarkan waa kasoo horreeyay laba bilood aan ku jiro waayahay ka waran nolosha iyo xaalka sida uu yahay meesha wallaahi nolosha meesha baayo ma xumo si fiicana naloo soo dhaweeyey laakiin ti annaga aan rabnay weli ma aana helin oo waxaa waaye qofka wuxuu mar walba danaynaya inuu iska shaqaysto xooggiisa uu wax kusoo dhacsado laakiin annaga waa bishii afartan nala siiyaa cuntadeennana waa nala siiyaa waa nolol adiga kugu kooban waaye laakiin oo dadkii aa kasoo tagtay iyo wixii ku shansanaya aan waxba loogu qaban karin aniga hadda markaan imaanayay dadka meesha waa laga transferi jiray oo gobollo kale iyo kaamam oo guri ahaa loo wareejin jiray laakiin hadda beryahan sida dadkii usoo bateen oo ama dhibaatooyinkan culeyskan suu syria uu u yimid xoogaa transfer dhan waa yaraaday wax la transferooyo male meeshii Mhm.
guryihiina waa yaraadeen wadankiina isagaba awelba wuxuu iska ahaa wadan iska yaroo macnaha sideed oo gobol oo ahaa Mhm.
marka wallaahi hadda meesha un baan iska joognaa laakiin waa rajada ma iska xumo waa waa meelaan tahay rajaynayn waayahay ee, nolosha way adag tahaa tiro shaqooyinka way yaryihiin dhaqaalaha wadanka wuu yaryahay ee dad badan say uga cabaadayaan haddana haddii maaragta laidin qaabilo wadan midooda yurub ku jiro uu idin qaabilo noloshiina meelaad ka bilaabi kartaan ma kuu muuqataa rajadii shalay aa qabta weli ma kugu jirtaa wallaahi kulley hadda annaga daraad hadda meel waxaan tagnay oo shaqo ahoo dadka laga diwaan geliyo naagti waxay tihi shaqadii waa waa buuxdaa bishii hal maraa la helaa kulley marka waxay tihi bal bilaha soo socdo magacii iyo wixii naga qorqortay maadaama idinka waxay tihi sharci aadan haysan kaarkii oo qaabilaada aa wadatiin tiri marka bisha dambe aan bal wax idiin raaraadinaa kolay un waa un rajo ina gelisay waa waxbaan iska rajaynayna marka waayahay waxaad iga warantaa soomaalida imaanaysa ee hadda yarkan la mida ee faysal daa'uud oo kaleeta ah ee qaxootiga suuriyaanka la socdo ma dad badan baa mise waa dad yar wallaahi abaaye dad aada u badan waaye habeen horeba annagoo hadda xaafad meesha wiilkan saaxiibkan soo aadnay dad badan oo cusub oo ilaa boqol gaaraya aa soo galay oo suuriyaan eh.
waayo soomaali marka waa la iska soo wada soomaali wallaahi ma saas waa iska badan tahay laakiin taamka hadda labaad ugu yaraan labaatan qof aan ku joognaa oo dadkiina hore u jooga mise kuwa cusub kuwa cusub kuwa cusub kuwii oo aniga markaan imaanaya ugu dambeysay marka inuu wax la transfero laakiin sidii faysal iyo ay noogu imaadeen weli macnaha waxba lama transferin oo cidna lama gudbin wadan kale lama cid geeyin lama gudbin ah, meeshii meeshaa dadka lagu haayaa weli waxay leeyihiin macnaha guryo banaan iyo waxba ma hayna markii meelo banaan la helo aan idiin wareejinaynaa
kaas waxa uu ahaa maxamed xasan oo ka mid a qaxootiga soomaalida ee dhowaan soo gaadhay yurub isaga ka horna waxaa hadlaya faysal daa'uud labaduba waxay u waramayeen sahra cabdi axmed oo kula xiriirtay xero qaxooti oo ku taala dalka australia halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
galab wanaagsan waa habeen wanaagsan xaggeena dhegaystayaal v o a washington ayaad dhegaysanaysaan dadweynaha magaalada boosaaso ayaa ka argagaxay dil fool xun oo loo geystay gabar yar oo hal sano jir ah oo maalinkii jimcihii la sheegay in laga afduubay gurigooda oo ku yaala isla boosaaso maantana meydkeeda laga helay guri aanan sida badan la deganayn booliiska ayaa waxa ay sheegeen in arrintan ay baarayaan wariyahayaga magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirta halkaasi ruqiyo muuse cabdikariin oo da'deedu ay tahay hal sano ayaa saakay goor hore meydkeeda laga helay guri qabyo ah oo ku yaala xaafadda ridwaan bariga magaalada boosaaso iyadoo ay ka maqan yihiin qaar ka mid ah xubnaheeda oo ku jirta qoyska dhalay gabadhan oo ka mid ah dadka ka soo barakacay koonfurta soomaaliya ee ku dhaqan magaalada boosaaso islamarkaasna deganaa guri ka samaysan cooshad oo ay v o edu maantay booqatay ayaan kula kulmay labada waalid ee dhalay gabadha yar hooyada gabadha yar ayaa v o a uga warbixisay sida waxu dhaceen ifraa anoo jiifo oo hurda albaabka iyo xiranyaha la qaatay xaantoo sagaalka saac ee dan koowaad gabadha lagaa qaatay meeqa bilood jirtay sanaday jirtaa waxaan ku dareem cunugeyga yar aa idhaa hooyo ruqiyo hooyo ruqiyo ninka midha uu arkaayo muku qaaday ilaa ay halkaasuu cunuga sii socday markaas cunuga markuu hooyo ruqiyo dhahay hooyo ruqiyo gabadha ii kicinna seexo hooyo ruqiyo u dhahoya cunug tahay ii kicinna hooyo biyo cab markuu cunuga ilbaabka dhagaxaa ligu tiiriya haa ninka la cararaya gabadhaada ma arkaysa marka ma arkayna ani way hurdaaya cunuga yaraa i kiciye waa gartay ninkoo kaba waaweyn waay saantiis cunug yar meesha uu aaday cunuga maray ninka uu maray waa gartay maxaa samayseen marka gabadha hadii lala cararay waa raadin anaa qaylii gabdhi waa la raadiyey maxaa la qaatay makaroofan waxa wal meel kastaa la aad waa la waaya cunugtii waa gartay saaka meydkeeda la helay saakiyaa la hel meedkii booliiska iyo meynay yimaadeen haanoo imaadeen saaka yimaadeen saaka iyo shalaynoo imaadeen shalay ma la socodsiiseen gabadhu inay ka maqan tahay waa la socodsiin saaka meedka markoo lasoo bixinayn waa ogaayeen booliiska haa saaka suuxiyaan helay aruurta waa gartay ayadoo caloosheeda bannaanka taalo beerkeeda wax dhan ismaqan yahay aan helay muuse cabdikariin oo ah aabbaha dhalay gabadha yar ayaa sheegay in gurigiisa uu ka maqnaa xilliga gabadhiisa la qaatay islamarkaasna baadigoob kadib saakay loo soo sheegay in meydkeedu uu yaal meel aan sidaa uga fogayn muuse cabdikariin cabdulaahi aniga guriga waa ka maqnaa waxaan jiray shaqeeyo hoolahaasa ku maqnaa marka waa loo yimid wiilkeeda yar iyo gabadheeda waa isla jiifeen in afar saac la qaaday in saddex saac la qaaday intii warum wahaysay kulley waxay tawday xilli sagaal saac isla xilligaas ay soo lay soo wacay waa layidhi gabar baa maqan gabadhaada waa maqan tahay imow meel walbaa marnay waa baafinay ilaa mashaajid ilaa sameecado goob jooga saakay arkay meydka gabadha yar ayaa v o a uga warbixiyey waxa uu arkayey waxa uu kaloo sheegay in hadda ka hor isla gurigan lasoo dhigay gabar yar oo laga helay iyadoo nool taasoo uu goobjooguhu sheegay in waalidkeeda horay looga xaday muddo laba beri kadib ahna isla goobtan lasoo dhigay walaal anu gabadha saaka waan arkay caloosha waa lagala baxay caloosha bac baa ugu jirtay waa kaa bac madowba caloosha loogu guray urkujirtoo dhan baa ka maqnaydoo bac loogu guray mayd baradhay buu ahaa haa markugu horeyso gabar diriskaabaa aragtay guriga lama deganamiyaa guriga lama degano waa guri waxa layidhi agoon baa leh waa gartay hadda ka hor guriga ma gabar baa lasoo dhigay gabar baa lasoo dhigay hadda ka hor haa gabadha waxa layidhi marka shuban iyo matag bay qabtay marka saa darteed bay ka tageenba gabadha iyadoo suuxsan baa laga helay de waa kaa magacaaga muxuu ahaa saraakiisha booliiska puntland oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in ay ku guda jiraan baaritaanka arrintan islamarkaasna aysan ka hor dhacayn baaritaanka socda faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america barnaamijyadeenna hadday ku dhaafaan waxaad ka dhagaysan kartaan boggayaga v o a somali com haatana dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay wakhtigii aannu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha waa kan ismaaciil xuseen farjir
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna wicitaanka toddobaadyaddan u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamka qabsaday doodaha la xidhiidha qaxootiga ku qulqulaya wadammada midooda yurub kaas oo gaadhay heerkii ugu badnaa tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida kuwaas oo badankoodu ay ka yimaadeen dalka siiriya doodaha ka socda warbaahinta qaarkood ayaa ah doorkii dalalka carabta ee wax ka qabashada qulqulka qaxootigan oo la tebayo waana xubinta aan ku eegayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaana marti ku ah injineer maxamuud jaamac xaamuud oo hore bara uga soo noqday jaamacadda malik fahd ee dalka sacuudiga haatanna ah la taliyaha arrimaha islaamka ee xarunta caafimaadka ee maayo clinic isaga oo ku sugan minnesota ayuu khadka telefoonkaga qayb galay barnaamijka waxaana su'aalo weydiinayaa qaar ka mid a dhegaystayaasha ugu horrayn ayaan injineer maxamuud jaamac xaamuud weydiiyey bal inay hore u dhacday in dal ka mida waddamada carabta uu sidan oo kale u burburo ama ay dal kale ugu qaxaan
horta nasiib darro waxa ah ama in laga barto ah wixii islaamku u ahaa asaasi iyo akhlaaqiyaad iyo mucaamalo baa waxa qaatay qolooyinkii gaaladaha yurubiyinkii iyo maraykankii oo iyagii baa ku camal fala hadda waxaa waxaa ugu horeeya oo kale social serviceka in dadka maatada ah la dhaqaaleeyo cumar bin alkhataab baa bilaabay horta meeshuu ka bilaabayna hadda kama socoto taas waa waa gogol dhig talabaad soomaali baa ugu horreysay horta wax aada u qaxa oo sagaashanaadkii iyo even ka hore ka horba sagaashanaadkii markaa saddex dowladood oo muslimiina oo caraba baa si wanaagsan inoo soo dhaweysay oo ugu horreysa syria oo aan weligeedba inay taashiir iyo wa nacam haddaad uu soomaalida u haystay inay waddan caraba yihiin oo ay soo geli karaan iyagoo aan viisa haysan guryahu ay geli jireen guryaha waa laga sugi jiray even kirada inta ay dadkooda la xidhiidhayaan talabaad waxaa qolada ku xigtay waxaa ahayd ciraaq ciraaqdaa baabaaday iyana soomaalidu viisa la-aan bay ku geli jirtay oo si wanaagsan baa loogu soo dhaweyn jiray masar baa iyana ku xigtay oo saddexaada dowladaha kale oo ay ka mid yihiin meesha xaramku iyo maka ay ka tahayna iyadoo dadkii soo qaxayaan baa maraakiibtana laga celin jiray kuwii hore u joogayna iyadoo inta la qaado oo dagaalkii meesha uu ka socday baa dayuurada lagu geyn jiray hortaasi waxa weeyaan waa historical perspective ma jirto dowlad islaama oo qaxootihaan intay dadka u soo dhaweyso misna u ogolaata inuu hadhowta noqdo muwaadin ma jiro marka markaad xilligan eegtidoo kale bal syriya iyo burburkeeda iyo qaxootigan qulqulaya igahdaad in yar bal sawir naga siisid wallahi horta waa nasiib darro syria waxa weeyaan waddan buu ahaa waddanka dimashq la oran jiray waa meesha asaasiyaadka islaamka caalimiinta ugu waaweyn meesha kasoo baxda bay horta horumar iyo xadaaradna meel ay hadda gaari kartaaba ma jirto ma jirin haddana burburkii wuxuu keenay dadkan qaxaya horta maaha dad iska masaakiina waa dad maxay tahay cilmi leh waa dad dhib awadeed u qaxaya meelaha ay qura isleeyihiin waa tegi kartaana waa dhulkaas maxay tahay yurub oo iyana yurubna intaasna dee kama foga turkina waa u dhow yihiin waa laga geli karaa maxay tahay wadanada kale laakiin wax taariikh wanaagsan inta ay qaxayeen soo baxday waxaa ka mid ah sudan oo samaysay wixii muslimiinta looga baahnaa inay sameeyaan cartoon baan maanta arkayay oo ku taallo cartoonka waxaa lagu soo sawiray waddanadii carabta oo silig ku ku xeeray waddanadoodii oo ka ceshay inay qaxooti soo galaan mid kale oo ag yaallana waxa weeyaan iyagoo dadkii qaxootiga ahaa oo syria iyo ka baxay ay hor fadhiyaan e u officekoodii oo iyaga u doonanaya magangeliyo marka sudan waxay samaysay sidii soomaalida loogu sameeyey syria oo kale waxay tidhi waxaad tihiin muwaadiniin soo gala ma yihiin laaji-iin business waxaad doontaan ka furta welcome dadka waxaa loo soo ururiya iyadoo weliba waddan aan saaf u ahayn qani inta loo soo ururiyo wixii baahan loo baa dadka laga soo ururiya shacabka oo loo ururiya oo loo qaybiyaa baan leh marka horta suudaan baa meel wanaagsan ka soo baxday maya waddanadii kale waddamo badan baa jiro carbeed inagoo usoo geli doonaa tusaale ahaan dalaalkaas iyo bal qaar ka mid a dhegeystayaashaan siinaya horta marka hore fursad mid ka mid a dhegeystayaasha hadda khadkasi toosa ugu jira bal magacaaga waa cabdiqadir yuusuf cali oo jooga germany bal fikrad ama su-aal waxaad haysid horta haddaan ta fikradda ku horeeyo waxaad run ahaantii noqonaysaa waddamada carabta oo ah waddamo dhaqan ahaan iyo af ahaan iyo diin ahaanba isku mid a in ay wejigabax weyn tahay in maanta dhibaatooyinka ka taagan bariga dhexe gaar ahaan natanimika aadka u taagan ee syria in ay tahay dadkii oo saa uu sheegayba brofeserku soo qaxaya oo soo qulqulaya oo dhibaatooyin badan ay ay ka mid yihiin marka dhacdooyin ugu dambeeyay saxaafadda ama baraha lagu kulmo lagu hadal hayo oo ay ka mid tahay ninka qoys isku tuuraya wadada tareenka wadanka hungary kadib markii ay hungary ka hor istaagtay inay soo raacaan tareenka usoo Waan socda wadamada austria ama jarmalka si ay magangeliyo siyaasadda halkaa isaga dhiibaan waan gartay marka ee, adiga fikradaada kooban innaga oo een, dad kalena khadka inoogu jiraan haddaan soo horta su-aal baan weydiin lahaa eh, profeseerka su-aashatu waxay tahay eh, hogaamiyaha waddanka jarmalka angela markel ayaa waxay tiri odhaah iminka aada u faaftay oo ah waxaanu carruurteeda uga sheekayn doonaabay tidhi in qaxoontiga kasoo qaxaya suuriya ama guud ahaanba eh, bariga dhexe aanu magagelyo siinay oonu soo dhaweynay ayaan carruurteeda uga sheekayn doonaa markaa su-aasha taagan ee u taalla hogaamiyaasha carabta iyo wadamada carabta guud ahaan inta maamulka haysa waxa weeyaan iyagu maxay carruurtooda uga sheekayn doonaa ila taariikh baa adduunyada qormaysa oo adduunyada taariikhdu waa wax soo laaban doono oo aan dhiman doonin weeyaan waan gartay Een, su-aashaasoo kolba cadoo een, meelay hadalka ku sheegto rasmiyana kolba anigumaan akhriyin laga yaaba in warbaahinta jarmalkuna ay qortay Een, haddaan injineer su-aasha laftigeeda ku weydiiyo sidee bay u dhadhami kartaa dad intay ka cararaan wadamadii iyagoo dee bariga dhexe ku yaallo wadamadii carabeed ee qaniga ahaa agtooda yihiin in ay wadamada yurub miciin badaan horta waa nasiib darrada aan ka sheekeynayay markii hore oo islaamka asaasiyaadkiisa in qof dulmisan iyo qof laaji ah horta ilaahay wuxuu yidhi ardallahi waasica adduunka ah, waxa wadan dhulka oo dhan ilaah baa iska le horta laakiin waataan markii hore kuu bilaabay oo aan kuu sheegay in ay hadda dhacdooyinka dhacdaa ay ka mid yihiin in dowladihii islaamkuna dhaqankii islaamka ka tagaan iyagoo islaam sheeganaya kuwii aan islaamka ahayna ku dhaqmaan oo ilaahayna adduunka uga faa'iideeyey marka innaguna haddaynu muslim nahay aynu haysanno janis aynu adduunka ifka iyo aakhiro labadaba kaga faa'iidaysan karno marka waxaan ku leeyahay taasi horta waa taariikh xun oo madow in ay oo muuqataba maaha mid la qarinayo in yurubiyinkii ay soo dhaweynayaan carruurtii iyaga waxay doonayaan inay kasbadaan dowladatan carabtuna iyaga sacuudiga oo kale dhibaatada ka dhacda suuriya iyaga ka mid ah marka door bay ku leeyihiin baad leedahay een, khilaafaadkan gudaha ee dalka syria ee dadkan laft syriyaanka laftigooda qaxiyo ka mid a dadka ugu badan ee een, xilligan qaxootiga midooda yurub gelaya te qaxootiga maxaa keenaya dadkii waxa weeye ninkan ninkan eh, ha ahaado dictatorba haddaan wixii awooddii loo hayn lagaga saari lahaa inaad inaad qodqodid biya oo dadka dadka dhibaato u keentid ma ma wanaagsan tahay marka waxay kaga mid yihiin waxay support garayaan oo hub siiyaan oo even kuwa kan maraykanka kala shaqeeyaan inay kuwan oppositionka ah ay ay lacagna siiyaan hubna siiyaan marka soo part maaha problem problemkiina eh, eh, qaxootigan sababaysayna waxay waa ku jiraan xalkiina kuma jiraan wixii soo ay, ay sababeenna xalkiisii kama qayb qaadanayaan waan gartay Eh, injineer waa caddahay Eh, bal mid ka mid oo dhegeystayaasha kale oo ku jira een, haddaan khadka telefoonka haddaan fursad ah, may maqashaa walaal asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed aadan waan gartay cabdiraxmaanow halkaad joogtid iyo su-aashaada walaal waxaan joogaa dalka jarmalka waa meeshii lagu qulqulaye dadkani badankooda ay aadayeen ha marka su-aasheedu waxay tahay dadkii muslimiinta ahaa maxaa keenay inay kusoo qulqulaan dowladahan reer yurub iyadoo oo dowladihii carbeed markaa uga dhow yihiin su-aasheedu waa taa waan gartay bal injineerkan siinaya inkastoo su-aasha mar horena ka jawaabay Een, injineere horta dee waa su-aashu waa mid la yaab dalka ku ku sameyn dadka muslimiinta eh, ay la yaab ku noqonaysa Haye.
waxa weeyaan meesha iyo systemka ay dowladaha carabtu samaysteen waa dictatorship dictatorshipkiina ma furfura oo ma awooda inuu dadka mujtamacu isdhex galaana ma ogola marka horta system u samaysan koodii dadkoodii hadda sacuudiga oo kale dadkoodii masaakiinta ahaa baa ka buuxa wadanka gudihiisa oo aan daryeel helin waxaa ugu horreysay king cabdul cabdallah baa ugu horreeyey wax intuu dhex galo dadka yidhaahdo war dadkan waxa waxa la siiyo waa haddana waa isna wa dhowaan bay ahayd marka waxa weeyaan systemka ay samaysteen baan horta islaamicna ahayn kuna dhaqmayn maxay tahay marka maxay de maxayba dad u soo ay dad kale oo oo aanay iyagu xukumi karayn oo dhaqan kale ka yihiin see bay usoo dhaweyn karaan systemka oo dhan baa wada khaldan isla dhaqan dhaqankii i- kitaabkana aan ku dha- aan ku dhaqmayn marka dee waa u taallaayo iyagu waa waxay yurubiyanku waxa ay ku faani karaan wey bay noqonaysaa wadamada bariga dhexe wayn ognaho waa wadamo aada u qani ah Een, waxaa laga yaabaa hay-adahan samafalka laftigooda ee caawinaya dadka qaxootiga inay lacag badan siiyaan maxaa is leedahay siyaasad ahaan way ka hortaagan tahay in ay iyagu toosba u caawiyaan oo halkay dee wad- hay-ado samafal dhex marayaan wallahi waa waa waxyaalaha la yaab kale magacoodiina waa qarsoon yahay Eh, eh, kuwa refugeeskana eh, hadda syriyankaba even way ka qayb qaataan oo lacag way bixiyaan meeshooda way ku siiyaan kaamamka oo magacoodina waa maqan yahay waxa usoo mara united nationsku usoo mara Eh, waxa ayaa ay iyagu eh, maxay tahay creditka u qaadan waayeen waa waa waxa waa waxa dee su-aal la isweydiinayo oo aan anigu jawaab u hayn waayo haddii hadda maalin dhawi waxaa soo baxay hadda nin bilyaneer ahoo masriya oo isna yidhi waxaan rabaa inaan jasiirad u iibiyo dadka qaxootiga war jasiiradda maxaa meel cidla ugeynaysaa baad wadanadiina meel ka siisaan baa ka horeysa waan gartay waxa weeyaan ama waa istus waana ama waa ogyahay inaan cidna ka iibinayn jasiirad ma cid baa jasiirad iibinaysa hadda suuqa ma wax jasiirada iibinayaa in internetka aad ku aragta adigu marka dadka kan waxa weeyaan waa leadershipka weeyaan maaha shacabka leadershipka iyo ma shacabkuna dee waxay raacayaan dariiqa ay leaderiskooda raacaan tusaale ahaan dalka syriya oo kale oo had- haatan dee aada isha loogu hayo een, dadkiisu waxay ahayn dadaan marka horeba dee dhinacan u badnayn qaxootiga waddamo kalea lagu yaqaano marka ma jiraan waddamo carbeed oo iyagu sidan oo kale wakhti dhow ama wakhti hore u soo maray in ay sidan oo kale u qaxaan oo u burburaan waxaan soomaali ahayn oo dee carab iyana haaf caraba moojaane wax kale ma jiraan iyaguna carab qaarna carab uma haystaan qaarna carab waa tu aynu ku biiray wadanamada carabta waagii hore laakiin wadan kale oo caraba oo saa u qaxay oon syria ka hore ka- ka horreeya ma jiro aan soomaali ahayn dood kalena way taaganta waxaa laleeyahay hadeer ereyada ugu badan ee midooda yurub qudhiisu laba erey baa la isticmaalayaan oo sharciyan kala duwan erey waxa weeye qaxooti ereyna waxa weeye muhaajiriin ama dad nolol cusub raadis ah labada ereyna macnayaal kala gedisan bay leeyihiin marka maxaa is leedahay in mararka ereyadan qudhooda dood badan ay ka dhalayaan iyadoo la ogyahay dadka reer syriya laftigoodu in aanay ahayn dad nolol cusub raadinaya laakiin ay yihiin dad dhibaato kasoo cararay oo dalkoodu burburay waa laba mid weeyaan laba wax ba isku jiro oo dadku eh, up front uma yimaadaan hore uma soo qadimaan waxa weeyaan meesha ay ka imanayaan horta waxaa jirta eh, groups badan baa ku jira waa qolada tan ay yidhaahdaan isis iyo daacish iyo iyana meeshay joogtaa marka dadkiiba iyana qudhoodii si loo kala saaro bay ku murmursiyoonayaan inay kala saari karayn kii qoladaa ka socda iyo iyo kii qudhiisa muhaajirka ahaa talabaadna dadkani tacliin iyo cilmi way leeyihiin hadday marka economic refugee noqdaan iyagayba u wanaagsan tahay hadda dadka kan maxay tahay maraykanku marka ay keenayaan dad uma uma keenayaan laba waxba u keenaan dad cilmi leh oo ay viisooyin ku keenaan iyo dad qaxootiga ku keenaan oo ay rabaan eh, eh, waxyaalaha shaqooyinka aan dadka maraykanka qaban kara inay qabtaan sidaasay u wanaagsan maraykan markaa waxa weeyaan mar kasta waxaa imanaya eh, dhiig cusub dhiigaa cusub wuxuu keenayaa in xarakaad inuu lacag sameeyo inuu xoo- inuu xoogsado marka aada buu u shaqaynaya marka injinkii maxay tahay iyo iyo eh, maxay tahay dhaqaalaha buu kobcinaya yurub hadda iyana meelaha qaarkood way isku farabateen der england wayba joojisay iyadu inay inay aqb- aqbashoba marka iyagii baa kala kala nidaama hadda waxay isku haystaan inay yurubiyanku ay la yimaadaan wax midaysan oo ay ku wajahaan qaxootigaa badan oo kusoo kusoo fool leh waan gartay inta aanan su-aal kale ku weydiin een, mid ka mid a dhegeystayaasha goorroyd nagu soo biraansiiyo magacaaga bal maxamed axmed cata waxaan kaala soo hadlayaa gobolka sanaar gaar ahaan magaalada barani su-aashaada Eh, waxa weeyaan eh, inta badan eh, dadkan muhaajiriinta ama dadkan tahriibaya waxaa ay u badan yihiin dad dhalinyaro ah Eh, marka dhalinyaradaas eh, inta badan waxay ku qanacsan yihiin in wadankan ay ka tahriiban ama wadamada ay u dhasheen ay ku yaalla east africa waxay aaminsan yihiin inay ka fiican tahay eh, way ka wanaagsan yihin ama nolol ka fiican ay ka helayaan eh, wadamada ku yaalla eh, qaaradda yurub marka anigu su-aasha waxaan qabo su-aal weeye marka ma tahay wax dhaba inta badan inay wadamada dhalinyarada ka helayaan nolol ka fiican tahay ka jirta ee wadankeena mise dhalinyarada inta badan waa fikir ay aamineen oo aan ahayn mid soconaya su-aashaas ayaan qabaa injineere horta waa su-aal wanaagsan oo horta ku jirta taas adigu waxaad ka hadlaysaa marka dhallinyarada soomaaliyeed oo khayraadka dhulkiisa iyo hoostiisa aan eegeyn oo u jeeda inay yurub iyo maraykan ay maxay tahay u foof tagaan oo waxay waxa ay ka imanayaan iyo meesha ay ku socdaan aan garanayn soomaalida horta waxay noqotay sidii ilmaha caruura maaragtay marka uu yar yahay aad tiraahdid war waxaasi waa dabe ka joog ilmuhu ma garanayo laakiin marka uu ku gubto markaasuunba ogaanaya inuu wuxuu dab yahay mar dambe uma noqonayo soomaalidu isma dhegaysato oo marka la yidhaahdo war qurbaha waxa ma joogaane meesha aad joogtid haddaad naf iyo nolol ku haysatid halkaasaa la qaatay ma rumaysanayo ilaa uu yimaado waxa weeyaan eh, eh, sangub baa ka sameeyey eh, riwaayadoo wuxuu wuxuu yidhi marka maraykan marka la tago meel baad intaad saa gacanta tidhaahdid baa waxaa kuusoo baxaya lacag waa waa a t m mashiinka Waan a t m mashiinka laakiin uma sheegin oo laguma darin in marka hore inaad adigu lacag ku reeti ay meesha ku jirto oo haddaan lacag adigu kugu jirayn waxba kaga soo baxay marka soomaalidu halka maraykan iyo yurub iyo meelahaas oo dhan ma nin dhibaato dee oo shaqo waayey oo wax meesha oo eh, ka soo cararaya mise kuwa kan hadda intay boqolaal kun oo dollar ku ku ist- loo diro oo xeebaha ku dhinta ama ama beerka lagala baxo eh, maxay tahay eh, eh, saxraaga oo libiya bal nin isagii doonanaya isagoo labaatan kun ka baxayso labaatanka kun hadduu business ku samayn lahaa ilaahay wuu kobcin lahaa iimaanka iimaanka alxamdulilah haddaynaan oran waxa ilaahay nimcada uu na siiyo dhulkeena ku taalla haddaan le alxamdulilah oran dee ilaahay kuma kordhinayo maraykan iyo dhulkaas nin iskuul tago oo scholarship haysta moojaane nin kale oo kaga faa'idi kara nin lacag kagala tagaa ma jiro marka waxa weeyaan waa marihaabsan yihiin caru dhalinyaradu waa marihaabsan yihiin waa meesha ay ku socdaana ma oga waxa laga helona ma oga dhibaatada ay usoo marayaana ma dhegaysanayaan marka waxaad ka dhawaajisay waddamada carbeed qaarkood ayaa fursad siiyey maxaad is leedahay warbaahinta waa looga sheegi waayo tusaale ahaan suudaan oo kale lama maqlin een, wax gacan ah oo ay ka geysatay syria
dhibaatada ugu weyn horta wadda adduunka haysta waxa weeyaan newska waxa create gareeya dhibaato markaad dhibaato ka sheegaysid dadkuna waa waa la kafargaraynaya wax wanaag cid ka sheekaysa ma jirto marka midowda yurub laftigoosoo tala sheegayo inay gacan u fidiyeen bini'aadantinimo oo aada loo hadalayo midowda yurub de waxa weeyaan waa way samaynaya laakiin mar kasta waxa soo hormaraya ilmaha yaroo xeebta ku dhimanaya baa ka ka aragti maxay tahay eh, ka news weyn kii meel la geeyey jarmalku waxa ay sameeyeen cid kale u samaysay ma jirto in marka la tuso ilmo yar oo xeeb ku dhintay intaas attractionka iyo dadka siday u u- u dareenkaasi u gaarayo lama mid aha kuwa kale iminka dacaayad badan baa loo furay aad baa warbaahinta u faallaysay weliba waxaa aada loo dareemay een, in doorkii wadamada islaamka ama wadamada carabta uu maqan yahay oo siyaabo kala duwan meelo kala duwan warbaahinta aad baa looga hadlay xaggee arrintaas ku dambayn kartaa baa isleedahay wallahi waxay ku dambayn waa wanaagsan tahay horta dareenka in ay adduunku horta waxa eh, wanaaga hadda adduunka ka taagan waxa weeyaan communicationka iyo internetka iyo iyo satelliteka iyo newska meel kasta wuu gaadhaa marka eh, satelliteka iyo newska meel kasta wuu gaadhaa dareenka shacabka inay kiciso shacabka wadanada ku nool ilaa dad muslimiina joogo oo ay ay saamaynayso dhibaatada haysta suuriyaanka iyo da- qof kale oo muslina mar eh, mar mar- waxaa laga yaabaa de inay si- waana inay u fakiraan iyagana ku dhici karto waxa kani qofna inuu ka yahay ka caagan yahay inuu qaxooti noqdo inana jirin marka waxaan ku leeyahay waxay noqonaysaa wacyigelin wanaagsan bay u tahay Eh, waa in lagu sii wadaa waa in maxay tahay la dareensiiyaa dadka maxay tahay inay inay inay dhibaatada taagan ay dadka muslimiina oo dhan ay saamaynayso dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyey waxa wadamada yurub markii ugu horreysay ku qulqulay qaxootigii ugu badnaa ama dadkii ugu wa- ugu badnaa ee magangelyo ka raadsanaya ma isleedahay arrinta qudheedu waxay wadamada yurub laftigooda kusoo jeedinaysaa in la xallilo dhibaatooyinka dadkaas ka soo cararayaan wallahi taasi horta wa- waqti bay qaadanaysaa horta dhibaatada aanay tii world war twogu aanay saameyn weyn ugu yeelan oo dareenkeedu aan ahayn mid eh, argagixis geliyey waddanka waxa weeyaan dadka qaxayay waa isku caddaan bay wada ahaayeen hadda waxa weeyaan dadkii waa dad afrikaana dad madow dad maxay tahay muslimiina muslimiintii baa markaa qaarkood dadka arg- eh, xag jirka ah ay u arkaan inay iyaga wa- dhaqankoodii waxa laysku maxadeertaa waxa laysku hadda maraykan oo kale iyo waxaa laysku bajiyaa inay eh, muslimiintu shareecada keenayaan inay kugu xukumaan marka marka tani waa ka duwan tahay tii hore oo waxay uga duwan tahay iyagu way is aqbalayeen nin cad iyo nin cadow soo guuray bay ahayd markii hore waan gartay laakiin wixii eh, wixii kalarkii waa fara batay waan gartay na waa kala batay waa kala duwan yahay diintiina waa kala duwan tahay marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa waxaasina waqti bay qaadanaysaa inay dadku ay maxay tahay eh, xal waara u- ay- ay- ugu- ay- ay la- ay la yimaadaan guud ahaanba intaas waxaa ku eg barnaamijkeenni wicitaanka waxaana marti ku ahaa injineer maxamuud jaamac xaamuud oo hore bare uga soo noqday jaamacadda malik fahad ee dalka sacuudiga haatanna la taliyo u ah xarunta caafimaadka ee maayo clinic tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
mahadsanid dhegaystayaal halkaad kala socoteen barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystahana waa laanta afka soomaaliga ee voice of america barnaamijka waxaa inala socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna beledweyn ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dalka etoobiya ka socdee ka mid ah amisom ayaa la sheegay inay saaka isaga baxeen magaalada buqa qable ee gobolka hiiraan oo ay islamarkiibana soo galeen maleeshiyada ururka al-shabaab magaalada buqa qable waxay ciidamadani qabsadeen wax ka yar bil ka hor mas-uuliyiinta ayaan sharaxaad buuxda ka bixin sababaha ay uga baxeen goobahaasi ay hore uga qabsadeen ururka al-shabaab haddaba kasoo bixitaanka buuqa qable iyo maleeshiyaadka urka al-shabaab iyo ciidamada jabuuti oo ku dagaalamay agagaarka deegaanka lagu magacaabo nuur fanax waxaa warbixinta nooga soo diray waryahayaga beledweyne xuseen xasan dhaqani
sida ay v o a u xaqiijiyeen ila deegaanka ah ciidamada ethoobiya ee labadii toddobaad ee ugu dambeeyey joogay deegaanka buuqa qable ayaa saaka isaga soo guray iyadoo aan la sheegin wax sabab ah ciidamada ethoobiya ayaa markii ay isaga soo baxeen buqa qable waxaa hore usoo raacay maleeshiyaad deegaanka ah oo howlgalka qayb ka ahaa abbaanduulaha guutada tobnaad ee ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka hiiraan korneel maxamed cumar idriis oo v o edu la hadashay ayaa waxa uu sheegay inay ku sugan yihiin duleedka buqa qable kabixitaankooduna uu yahay xeelo dagaal arrintaas way jirtaa hase ahaatee waa dib ugurasho xeelo dagaal ma garat maxay tahay xeelo dagaal oo dib ugurashada aad sheegaysid wallahi is abaabulid iyo inaan isu qaban qaadina ka bixitaan sidaas ma jiro kama fogin annaga aaga waana ku laabanaynaa nawaaxiga boqolaan ku jirnaa marka ciidankii ethoobiyaanku haddii ay isaga soo baxeen buqa qable ciidankii soomaalida adinku ma awoodi weyseen inaad ku hakataan oo aad sii joogtaan inta xeelada military ethoobiya ay ka hagaajinayso maya annagaa isku fila hadda kadib annagaa isku tashanayna cid aan u baahanahay okay ciidanka ethoobiya marka ay soo baxeen kuwii soomaalidana ma maxay sameeyeen waa joognaa aaga annaga kama bixin annagaana ku talagalnay in muxuu ahay dib usoo baxno haddana hore usii dhaqaaqayna wax ka bixitaan layiraa ma jirto wararka aan helayno waxay sheegayaan in al-shabaab goor goortii aad isaga soo baxdeenba ay hore ka yimaadeen oo hadda ay ku sugan yihiin buuqa qable ma jiraa wararkaas waxaas waxba kama jira al-shabaab wax la yihahda ma mahayno waa niman dhuumalaysana oo meelahaas ku dhuumalaysanaya sidaa ula socdo dhinaca kale ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom oo laba cisho ka hor ka baxay magaalada baladweyne ayuu shalay dagaal xoogan waxay kula galeen ururka al-shabaab agagaarka deegaanka nuurfanax dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo kala gaartay labada dhinac korneel maxamed cumar idriis abaanduulaha guutada ayaa si kooban uga waramay iskahorimaadkii shalay ka dhacay deegaanka nuurfanax dagaaladaas waa dhaceen nimanka shabaabkeena gacan adag ku dhacday welina waa socdaa ilaa hadda howlgaladaas
marka ciidanka jabuuti xaggee hadda xilligan ku sugan yihiin ciidanka jabuuti waxay joogaan sila nuursanax iyo boa iyo dhulkaas oo dhan ba ayagaa joog ilaa labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaa ka soconaya qeybo ka tirsan gobolka hiiraan howlgal ciidan oo ay si wada jir ah u wadeen ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom ciidanka ethoobiya iyo maleeshiyaad deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn halkaad nagala socotaan waa voice of america
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
halkaad nagala socotaan weli waa voice of america haatanna dhegaystayaal sida aad maqli jirteen habeenkan oo kale xilligan oo kale habeen walbo oo axada kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaajaa waa kan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qayb lixaad oo ka mid ah taxanaha dhirta iyo soomaalidii hore dhegaystayaal dhirta la isku daweeyo inkastoo ay soomaalidu wax badan ka taqiin waxaa haddana jiray dhowr sababood oo arrintaasi ay taabagal la noqon weyday marka koowaad dhiriiqaanka ha u badnaato hase u yaraatee waxbaa la siin jiray kadib marka uu bukaanku doorsado sidaa awgeedna inta badan ma uu sheegi jirin geedihii caleyntooda dhacaankooda ama xididkooda uu cudurrada kula tacaali jiray kuwii ay ahaayeen waxay ahayd aqoon aanu fudayd ku gudbin jirin oo uu isku koobi jiray isaga oo ka baqaaya haddii lala barto in meekhaankiisu uu hoos u dhaco amaba inta loo baahan waayo dakhliga waxdawaynta ka soo galaa uu meesha ka baxo marka labaad haddii xataa uu rabi lahaa in da'da ka dambaysa uu aqoontiisa dhaxal siiyo uma suurogeli karin maxaa yeelay waagaa far wax lagu diiwaan geliyo af soomaaligu ma lahayn taas baana sababtay in aanu ka tegin wax qoran oo aqoontiisa ku saabsan markuu isagu dhintana tixraac noqon lahaa marka saddexaad dhiryaqaanku dawada oo farsamaysan meel kuma kaydsan jirine markii loo baahdo oo keliya ayuu isaga oo keligiisa intuu kaymaha dhex galo ka soo ururin jiray marka afraadna dhayma ha ahaato ama halcabaye dhiryaqaanku sida muuqata iskuma hawli jirin inuu qeexo dawahebli waxa ay ka kooban tahay inta uu bukaanku ka qaadan karo maalmaha la siinayo tiradooda iyo waxa hadday ku dhacaan oo lagu arko looga joojinayo sidaa darteed ma yareen inta jeer ee ruux bukaana ay ka haaday kadib takhtarkii biyigu markuu dawo qaldan caloosha ugu shubay inkastoo waayadii dambe ay isbitaallo yeelatay farmashiyayaasha dalka inkastoo dawo casri ahi ay ka buuxday inkastoo ay heshay takhtarro mid waliba uu cudurro gaara aqoon u leeyahay jaamacadana ka soo baxay inkastoo ay intaasba hantiday haddana soomaalidu dawadii hiddaha iyo raggii qiinba dhabarka uma jeedin waxtarkeeda kalsooni ay ku qabeen ha ka ahaato ama guud ahaan ilaalinta dhaqanka ummadda ha ka ahaatee waxaa soo baxay dad badanoo dawada dhirta huri waayey markaasna ku talin jirin in iyada la farsamaysto intii mid aan la goyn karin oo qaali ah carre edeg laga doonan lahaa ha yeeshee aragtida sidaasii ma ahayn tu laga wada sinaa waxaa iyaguna jiray kooxo arrintaa dib u dhac u arkayay xilligan la joogo in dhirta dawo loo doontaana ay la ahayd wax ka soo horjeeda ilbaxa aadanaha iyo kasmooyinka sayniska ee dunida horey u martay ay ku naaloonayso iyada oo bulshada qaarkeed ay doodaasi ka dhex socoto ayaa waxaa la soo gaaray bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii oo sida la xusuusan yahay ahaa xilli ay soomaaliya midaysnaydoo horumar dhinacyo badanle ay muddo gaaban ku gaadhay mid ka weynna ay u hanqaltaagaysay xilli aanay toban ahayna oo calankeedu mid qura ahaa ammaanka soo hudimaheedu xilli uu sugnaa arrimaha dalkeeda iyo danaheeda ku saabsanna aan shisheeyuhu la maamuli jirin raggii haddaba dhab u aaminsanaa dawo ahaan waxtarka ay dhirtu soomaalida u yeelan karto waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan lagu naanaysi jiray baryaha ayuu tiriyey gabay uu dhugasho u bixiyey kana mid ahaa kuwii maansanyahanada soomaalidu ay dadweynaha ku guubaabin jireen midnimadii ay wax ku qabsatay iyo wixii u hirgalay markuu ummadda ugu bogo ayuu si kulol u hiifayaa xusulduubkii horumarka loogu jiray intii ka hadhay amaba ka soo horjeesatay kuwaasoo uu ku tilmaamay qaar aan dhiman isla markaana aan noolayn si gaara intuu dhallinyarada ugu jeesto ayuu u sheegayaa inkastoo ay horumarinta dalka qayb libaax ka qaateen in haddana ay jiraan dhinacyo aan weli la taaban isaguna uu jeclaan lahaa inay u daymo yeeshaan marka horese intuu simo dhibaatada uu gumaysigu leeyahay iyo midda cudurrada ayuu ku talinayaa in loo qalab urursado oo labadaba hubkii la isaga caabin lahaa la diyaarsado markaas buu yidhi dhallinyarada soomaaliya ee calanka dhowraysa ee inuu dalkoodu dhismo iyo dhaqanka doonaysa inkastoo dhallaan iyo gabow ciidan lagu dhaato oo indheelligow diidnay oo xididka loo dhaabay dhaqdhaqaaqa meelaan casrigu weli ku dheerayn cudurrada wax dhaawaca tirada lala dhukaamayo ee sida dhimbiiraha dabkaa kaga dhagsiinaysa iyo gubaysi dhuug iyo ka daran baadcadii dhagaxa oo inuu dharkaagaba furtiyo dooni dhaxalkaaga labadaba wixii kaa dhacshaa ma aha dheerdheere mid walba waa dagaal dhiif leh oo dhuubka loo daro intaa markuu yidhaahdo ayuu toos ugu gudbayaa sababtii malahayga ugu weynayd ee gabayga inuu tiriyaba ugu wacnayd taasoo ah baahida loo qabo in dhirta dhulkeeda ka baxda ay soomaalidu dawooyinka ka doonato dabadeedna wuxuu tusaale ahaan u soo qaadanayaa caanaha dharkaynka oo haddii dhammaajo iyo xabagta dhiigtaarka lagu daro la iskuna kariyo noqon kara dawo boogaha lagu dhayo wuxuu ku xijinayaa xididka dhuundhasta oo markii dhacaanka mawaha lagu daro isaguna xanuunada dhabarka ku dhaca wax weyn ka tari kara wuxuu yidhi waxyaalahan dharaar nool ilaa taana maandhuganno dhakhtarnimo ka soo qaad bal waan kuu dhillirayaaye caanaha dharkaynka iyo haddaan dhirindhir soo hoorsho oo aan dhammaajiya ku daro xabagta dhigsaarka oo dhiil xareediyo intaa dheri ka soo buuxsho oo daboolka alu dhuujiyoon dab u dhardhaaraysto kolay boogta dhaymo u noqdaan lama dhaliileene muddo dhoohan baan nahay maxaan taa u dhugan weyne haddaan salaamo dhaadheer qotoo dhuunas xididkeeda oon xadhig dhankaga soo xiro oo dhinac u laalaadsho oon weel u hoos dhigo biyihii soo dhibdhibicdaaye inuu dhibiq tiflaayaba qoryaha wixii ka soo dhiiqa haddaan weliba dheecaan mawa iyo dhammastar u geeyo oon dhaal ku wada shiilo oon dhala ka soo buuxsho inay dhabarka daawo u noqdaan way u dhowdahaye madad dhoohan baan nahay maxaan taa u dhugan weyne geedka kale ee waxtarkiisa uu dhallinyarada dareensiinayaa waa uneexada oo markii la farsameeyo dhir kalena lagu daro lagula tacaali karo cudurka duumada ee ay dhilmaanyadu sababtiisa leedahay ugu dambaystana wuxuu soo qaadanayaa labada geed ee midna uu dhafaruurta yahay midna dhuunkaasha yahay kuwaasoo haddii iyaga iyo buruqda dhayga la isku qaso laga farsamayn karo sun cayayaanka lagu layn karo dabadeedna lagaga maarmi karo d d t da midii la oran jiray ee dibadaha laga keeni jiray markaas buu yidhi markay uneexo reys dhaariday dharabka doogowdo dhowr geed intaan soo rujoon dhamac yar taabsiiyo markay dhuuri roortee hurrigu dhidid ka soo daayo dhudhu lagu baroojiya intaan xoog isugu dhaabo dhayidaan ka tuujiyo waxaan dharac ka soo miiro kob dhowrsoon intaan sii dhigto oon dhababa oon huursho oon jirow dhanaan iyo haddana dhoonto boga keeno oon dhamalwaqlow soo shito oo dhab u tumoo shiido oo taana taa dhiil qarsho ah kula dhadoobeeyo dhuubaan kolkay soo baxdo oo dhinacasuus noqoto qof dhilmaanya soo tuurtay oo kaar u dhimanaya haddaan xidid sintaa kaga dhufto aan dhash kaga siiyo dhaqse inuu bogsoodaaba waa dhici karaysaaye madad dhoohan baan nahay maxaan taa u dhugan weyne dhafaruur dhunkaan lagu qasiyo dhayga buruqdiisa dhilqa meeya reebteen waxbaba dhurwaa dilina d d t da kama liidateen laygu dhacayaaye madad dhoohan baan nahay maxaan taa u dhugan weyne dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi uu nala socodsiinaya haatanna qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa haddaan mid iyo laba idinka maqashino madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu ka tacsiyeenayo ciidamada dalka imaaraadka ee lagu dilay jimcihii dalka yeman madaxweynaha ayaa tacsidaasi waxa uu u diray sheekh khaliifa binu sayid wuxuuna sheegay inay gudanayeen waajibaadkooda qaran markii ay dhinteen ciidamadaasi afartan iyo shan askari ayay ahaayeen waxaana lala helay gantaal ay soo tuureen xuurtiyiinta dagaalka ay kula jiraan shacabka dalalka jarmalka iyo austria ayaa kumanaan muhaajiriina kusoo dhoweeyay xuduudaha dalkooda inta badan muhaajiriinta ayaa doorbiday inay magangelyo ka raadsadaan dalka jarmalka waxaana la filayaa in sideed kun oo muhaajiriina ay gelinka dambe ee maanta gaaraan dalka jarmalka wadadii thailand ee dimuquraadiyadda ay ku dooneysay ayaa waxaa la sheegay inay dibudhac soo wajahday axadda maanta ah markii sharci gadaal uu ka riixayo milatariga dalkaasi uu soo jeedin cusub oo la xiriirto uu soo jeediyo dastuur cusub oo dalkaasi uu yeeshay inkastoo la diiday haarun mahadsanid sahar cabdi axmed haatan dhegeystayaal kusoo dhowaada dhinacii heesaha dabacsan
inkastuu dareenkiyo dubaaqaygu kaafaqayay inkastoon isiridhi inaan dada wadagnaa albitaadka caashaqu dacalada ka soo galay qofkan daacad ku jecel ka ku jecel dadka adiga ka raba ayaan ayaan ayaan aya waaye dabariyo dabariyo darbi lagu cesho adaa albidaadka caashaqu dacalada ka soo galay qofkan daacad ku jecel ka ku jecel dadka adiga ka raba ayaan ayaan ayaan ayo waaye dabariyo dabariyo darbi lagu cesho adaa hay naftaydu doonto sidiibu dareenkiiyo damqashadu igu badan tahay ay igu badan tahay hay naftaydu doonto sidiibu dareenkiiyo damqashadu igu badan tahay ay igu badan tahay sidiibu dubaaqiyo jirhkii dubaasha sidiibu dareenkiyo naftu ku gudaashayo ku gudaasho adiku danaysa xabiibi
qalbidaadka caashaqu dacallada ka soo galay codkaasi baxsan ee xamdakuwiin iyo heeskaasi gebagaba ayuu u yahay dabacsan idaacaddayadii fiidnimo waa haruun macruuf iyo anigoo asaare cabdi axmed waxaan idin leenahay intaynu mar kale dib hawada ugu kulmi doono lixda iyo barka afrikada bare xaggiinna marka ay tahay inta ka horraysa isma dhaafno
kastoonka duuliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.